bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu duhur wanaagsan kusoo dhowaada warka duhurnimo idaacadda dalsan
wararka aad ku dhagaysan doontaan duurnimadan waxaa ka mid ah weerar ku bilowday qaraxyo ismiidaamin ah oo lagu qaaday xarunta maamulka gobolka banaadir madaxweynaha maamulka galmudug oo kormeer ku tegay fariisimaha ciidamada xoogga ay ku leeyihiin degmada xare dheere ee gobolka mudug
khasaare hantiyadeed oo ka dhashay dab xoogan oo xalay ka kacay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho
ceel baraf oo degmo isu diyaarinaysa xilligii dadka ku noola degaankaasi ay wajahayaan biyo la-aan baahsan warbixinta ayaa ku maqli doontaan warkeenna
taliska admis oo si rasmi ah ugu wareejiyey dowladda federaalka saldhiggii hore ee maslax ee ku yaala magaalada muqdisho
diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka somalilan oo heer gabagaba maraya
wararka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan xiisadda diblomaasiyadeed ee turkiga iyo swiden oo soo laba kaclaysay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
hadda taariikhduna waxay ku beegantahay labay labaatanka bisha koowaad sanada labada kun saddex labaatan kusoo dhawaada warka duhurnimo oo dhamaystira idaacadda dalsan
wararka duhurnimadan haddii aynu ku bilowno weerar ku bilowday qaraxyo ismiidaamin ah ayaa waxaa lagu qaaday xarunta maamulka gobolka banaadir waxaana lasoo sheegayaa in weli halkaas uu ka socdo sida warkan uu ku eegaya waryaheena xuseen washington waa mahadsan tahay farxiya waxaa duhurnimadii maanta abaaro qadar rubi dhiman toddobadii duhurnimo maanta weerar ismiidaamin ah oo ku bilowday qaraxyo lagu qaaday xarunta maamulka gobolka banaadir oo ku taala degmada xamrooyne ee gobolka banaadir qaraxa koowaad ayaa waxaa la sheegay in uu ahaa qof iskusoo horulxaa qarxa oo lagu dhuftay ama ku qarxay afaafka hore ee dhabarka dambe albaabka xarunta maamulka gobolka banaadir waxaana kadib xigay intaas rasaas xoogan oo laga maqlay degmooyinka gobolka banaadir iyadoona rasaasta kadib ay gudaha u galeen sida la sheegayo dabli hubeysan waxaa la sheegay laayo haatan inay ka dhex dagaalamayaan halkaas oo ay gudaha ugu jiraan sidoo kale wararka la helay waxay sheegayaan in xarunta maamulka gobolka banaadir gudihiisa uu ka dhacay qarax kale oo ismiidaaminaa isna uu furiyey qof walxaa qarxa isku soo xiray waxaa la sheegay in xarunta maamulka gobolka banaadir xilligaas ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka wararka intaa waxay kusii darayaan in laga soo saaray goobta xarunta maamulka gobolka banaadir gudaheeda inta badan agaasimayaashii iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsanaa maamulka gobolka oo halkaas ku sugnaa wararka ayaa sidoo kale intaa waxay sheegayaan in ilaa ay haatan laga maqlayo rasaas gudaha xarunta maamulka gobolka banaadir welina ma jiro waxwar ah oo kasoo baxay laamaha ammaanka dowladda federaalk soomaaliya oo faahfaahin ay arrintaas ugu sii bixinayaan
waad mahadsantaa xuseen bal waxaad inooga warbixisaa hadda jawiga ee goobta ay wax ka dhaceen sida ay tahay farxiyo weli waxaa rasaas laga maqlayaa gudaha xarunta gobolka banaadir ee degmada xamrooyne waxaana la sheegaya in weerarka uu ka dhashay khasaaro kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac leh balse ilaa ay hadda aan si rasmi a loo xaqiijin karin khasaaraha intuu la egyahay keliya haatan waxaa la maqlayaa rasaas ka dhacaysa gudaha ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya waxa ay ku jiraan sidii ay weerarkaas usoo afjari lahaayeen dhinaca kale warar al-shabaab barahood internetka ay ku qoran waxay ku sheegteen mas-uuliyadda weerarka ka dhacay xarunta
waad mahadsantaha xuseen wixii soo kordha wararka iyaga xiga ayaad ku maqli doontaan
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa waxa uu kormeeray fariisimaha ciidamada xoogga dalka ay ku leeyihiin deegaano hoos yimaada degmada xare dheere ee gobolkaasi galgaduud waa kan cabdisalaam jula shaakir ayaa warka faahfaahinaya madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo ku sugan degmada xarar dheere ee gobolka mudug ayaa kormeer ku tegay fariisimaha ciidamada xoogga dalka iyo ciidanka daraabiishta galmudug ay ku leeyihiin deegaanada hoostaga degmada xarar dheere madaxweyne axmed qorqoor oo maalmahan joogay degmada xarar dheere ayaa waxa uu saraakiisha iyo ciidamada xoogga iyo kuwa galmudug ku bogaadiyey guulaha ay ka gaareen howlgallada lagula dagaalamayo dagaalamayaasha al-shabaab ee ka socda guud ahaan gobolka madaxweynaha maamulka galmudug oo la hadlayay ciidamada ku sugan furimaha dagaalka ee xarar dheere iyo deegaanada hoostaga degmadaasi ayaa sheegay in loo baahan yahay inay ciidamada dardargeliyaan howlgallada ka socda guud ahaan gobolkaasi kormeerka uu sameeyey madaxweyne axmed qoorqoor ayaa waxaa ku wehelinayay saraakiil ka tirsan ciidamada xooga dalka iyo kuwa daraawiishta dowlad goboleedka galmudug ciidamada xooga dalka iyo dadka deegaanka ayaana maalmo ka hor la wareegay degmada xardheere ee gobolka mudug oo sanado badan ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab waxaana degmadaasi lagu qabtay kulan looga hadlaya xaqiijinta amniga degmadaasi inta ugu badan guud ahaan deegaano ka tirsan gobolada dalka waxaa ka socda howlgallo ka dhana dagaalamayaasha al-shabaab kaas oo la doonaya in looga saaro deegaano iyo degmooyin dhowr ah oo ay kaga sugan yihiin gobolada dalka degmada xardheerena waxa ay ka mid tahay degmooyinka dhowaan laga saaray dagaalamayaasha al-shabaab oo ay in muddo ah maamulayeen dagaalamayaasha al-shabaab
khasaaro hanteedeed ayaa ka dhashay dab xoogan oo xalay ka kacay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho sida warkan uu ku faahfaahinayo khasaarahan ay la sheegeen inta badan uu ka dhashay dab xalay ka kacay qeybo ka mid ah goobaha lagu iibiyo dahabka suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho dabkan ayaa inta badan waxa uu sababay khasaaro isugu jira hanti iyo weliba naf dadku inta badanna hantidooda ayay xalay ku kalaheen xilli uu dabkaasi u ahaa mid aada u xoogan maamulka gobolka banaadir iyo qeybaha kaliga disan ee debdemiska ay leeyihiin shirkadda hormuud ayaa ku baxay dabkan xoogan inkastoo khasaare ay lahay haatan aan la soo koobi karin halka uu gaarsiisan yahay walo lagu guda jiro sidii loo ogaan lahaa khasaarahan maaliyadeed ee ka dhacay gubashada suuqa xalay ee suuqa bakaaraha oo ah suuqyada ugu waaweyn ee dalka waxaana sidoo kale la sheegayaa in dabku haatan ay ku guuleysteen baqdintiisa waxda gaadiidka gobolka banaadir iyo weliba sidoo kale shirkadda hormuud oo gurmud aada u fidisay dabka khasaare u geystay laakiin dadka hantidooda ah ay ku basbeshay ayaa sheegay in shalaytay ay haysteen hanti maantana ilaahay uu ka qaaday britain ay heli doonaan
maamulka galmudug ayaa sheegay in xubno ka tirsan al-shabaab ay halkaasi deegaano ka tirsan galmudug lagu qabtay sida warkan uu ka eegayay wariyeen alcadaala
ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta galmudug iyo kuwa dadka deegaanka oo howlgallo qorshaysan ka fuliyey howdka u dhexeeya degmada xaradheere iyo sidoo kale deegaanka caad gaar ahaana aagga bacaadka faarax aadan iyo sidoo kale deegaano kale ayaa waxa ay sheegeen inay ku qabteen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ah ciidamada huwanta ah ayaa halkaasi dagaal xoogan kula galay dagaalamayaasha al-shabaab waxaana wasaaradda amniga maamulka galmudug ay sheegtay in howlgalkaasi lagu qabtay maxaabiis watay waa maxaabiis wata hubkii ay ku dagaalamayeen waxaana ciidamada ay la wareegeen furoomihii lagu dagaalamay ciidamada ayaa waxaa weli ay ku raad joogaan sida ay sheegeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kuwaasoo ciidanka huwanta ah kula dagaalamay deegaanadaasi ciidanka daraawiishta galmudug iyo kuwa xooga dalka iyo kuwa dadka deegaanka hoos garabsanaya ayaa intaasi waxa ay ku dareen sidoo kale saraakiisha horkacaysa inay khasaare gaarsiiyeen dagaalamayaasha al-shabaab ee halkaasi kula dagaalamay dhanka kale madaxweynaha maamulka galmudug ayaa shir guddoomiyihii kulanka waa kulan ujeedkiisu ahay dardargelinta howlgallada lagula dagaalamayo dagaalamayaasha al-shabaab ee ka socda maamulka galmudug waxaana kulankaasi oo uu ka dhacay degmada xardheere ee gobolka muduga
ciidanka xoogga dalka ayaa ciidanka howlgalka midooda afrika ee cadmiska ku wareejiyey xero ku taala duleedka magaalada muqdisho dowladda federaalk soomaaliya ayaa si rasmi ah ciidamada howlgalka cadmis ee midooda afrika uga wareegtay xerada maslax ee ku taala duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hiliwa ee gobolka banaadir taasoo ay deganayeen ciidamo ka tirsan midooda afrika gaar ahaan kuwa dalkaasi burundi munaasabad ballaaran oo ka dhacday guraha xerada maslax ayaa waxaa lagu kala wareejiyey xerada taliska ciidanka ah xooga dalka soomaaliyeed gaar ahaan wasaaradda gaashaandhiga iyadoo lagu wareejiyey wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhiga cabdinuur daahir fiidow sidoo kalena munaasabada waxaa ku sugnaa taliska ciidanka amism ahna ergeyga midooda afrika ee soomaaliya danjire maxamed amiin al soofa isagu mas-uuliyiinta xerada maamulkeeda ku wareejiyay wasaaradda gaashaandhiga ah ee dowladda soomaaliya wasiir fiido ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ciidanka xooga dalku ay halkaasi degi doonaan islamarkaana ay dhaqdhaqaaqa howlgallada ka socda gudaha dalka ay ka wadi doonaan halka waxaana sidoo kale dowladdu ay sheegtay in ahmiyad gaara u leedahay xeradan oo muddooyinkii ugu dambeeyey dhowr iyo tobankii sane lasoo dhaafay ee ciidamada midooda afrika gaaraan kuwa burundi ay ku sugnaayeen
markana warbixin ku saabsan ceelbaraf ceelbaraf oo degmo isku diyaarinaysa xilligan islamarkaana dadka ku nool ay wajahayaan biyo la-aan baahsan warbixintan waxaa inoo soo diyaariyey oo halkaas inooga soo diray waryaheena abuukar dayax ceelbaraaf waa deegaan baaxad weyn oo hadda degmo isu diyaarinaya waxa ay ka tirsan tahay gobolka shabeellaha dhexe waxa ay dhacdaa xuduud goboleedka hiiraan iyo shabeellaha dhexe qiyaastii waxa ay lixdan iyo saddex kilomitir u jirtaa caasimadda gobolka shabeellaha dhexe ee jowhar dhanka muqdishona waxaa la tirsadaa boqol soddon iyo siddeed kilomitir waxaana galbeed ka mara webiga weyn ee shabeelle waa deegaan ku yaal meel istaraatiijiya waxaana mara wadada loo yaqaano ameerika oo isku xirta muqdisho iyo deegaano ka tirsan gobolka muduga dadka ku dhaqan noloshoodu waxa ay ku tiirsan tahay beeraha iyo xoolaha nool sida geela ariga iyo looda xagga waxbarashada iyo caafimaadka ceelbaraf waxaa ku yaala iskuulka caanka ah ee sheekh muuse cigalle primary and secondary school iyo sidoo kale xarumo caafimaad oo aan tayo sare lahayn malaha m c h ka hooyada iyo dhallaanka iyo adeegyada kale ee asaasiga xoolodhaqatadu waxaay ii sheegeen in xagga biyaha uu culays ka jiro islamarkaana ay yar yihiin ceelbiyoodyadu marka laga reebo hal ceel oo magaalada oo dhan laga cabo dhibaatooyinka ugu badan ee ay qabaan dadka ku dhaqan deegaankan ceelbaraf waxaa ka mid ah biyo la'aan baahsan oo ka jirta halkan xololidu waxay noo sheegeen in deegaankan ay ka jirto biyoyaraan baahsan islamarkaana ceelkan aan taaganahay uu yahay midka keliya ee ku yaalla deegaankan xoolodhaqatada geela ee ceelkan u soo aroor taga waxay ii sheegeen in masaafo dhan toddoba saacadood ay u soo maraan biyaha si ay xoolahoodu halkan biyo uga helaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka hirshabeelle ayay ka codsadeen in halkan looga sameeyo ceelbiyoodyo fara badan si haraadka looga baxo toddobaatan jir toddoba saacadood ceelka u soo safrayay ayaa iiga sheekeeyey dhibaatada biyaha mar aan kula kulmay kaxda uu xoolaha ku waraabinayay
dhibaatado ceelkaan usoo aroorna lix saac iyo afar saac shan saac lama saac ayuu dhow u yimaad lama saac marka ugu dhow ninka ugu dheerna lix saac meesha lix saac laga soo socona beeraa rag ugu yaal rag beero iyo deegaan marka waa u baahannaha ceel waa u baahan geelaa keentay miyaa haa geelaan keen waa gartay marka waa soo aruurisay haa waa soo aruus meelaha ugu dheerdheer haa ee geela laga soo aruuriyo ceelkan loo soo aruuriyey ee intee ka mid a waxaa ka dhimada toddoba saac siddeed saac
Meel aan soo soconayn.
ceelka kale oo oo oo ah aanibaal xakumo saxakunyo alaaradayda Haa.
iyo si meesha kan ku rida Haa.
toddoba saac toddoba saac loo kala socdaa oo loo socda toddoba saaca biyaha u soo socotaa Haa, ka- xaggana ka kale saasaa loo socda waa gartay madac ceel oo cidaana isku leh marka maantaoo kale markii biyaha la siiyo geelu ilaa intee buu qadsanaan karaa weelo shan biri shan beri kadib haddana waa in la soo celiyo meeshaan dhow hadduu joogo labaa la qatin shaa Haa.
maha dheer hadduu jiro risaq lagala joogana cuntada moogtaa meel maraysee Aha.
waa shan saac shan- shan- shan- shan- shan- shan maalmood ilaa meeqa sanaad ka shaqaynaysay ee, shaqadan adag ee geela ee waaba ku dhaldhe waa gartay toddobaatan sanaan jiraa ilaa toddobaatan sano waa ka shaqaynaysay nin adagaa tahay maasha allah Een, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo een, geela markii laga soo tago eriga iyo looda iyo dadka aruurinaya bal ka waran dhibaatada ay biyaha ku qabaan waxay ku qabaan lacag qaalaha lagu biyaacaba haddaan qarxad dayrban joognaa dayraan hadda leesanadkaa moogtaa waa gartay raxayskiisi kale buyaasaa lagu biyaasay iyo dhinaxooda socaa waayeen si fiican asa in buyaasinta laga raro ama meesha in baca loo dhigaa loogu shubi jira oo kayda Ha, ka- maya waa loo- waaba la sii jira asaa wixii herana loogu- loo soo aruraa Si fiican.
ninkii wixiisu laayaan iyo ninkii u kala heraanba dadka isku xoolamayne saasaan kusoo baxna raxaadka dhawaa waa gartay neef ceelkii soo gaaraa lawaa maxaad hadda ka codsanaysaan dowladda een, hirshabeelle iyo dowladda federaalka oo ku aadan in haraadkan iyo biyayarida la- si looga baxo kow biyahaasaa ka koobi Waa gartay.
waxyaalaha kalena waa badan yahay laakiin rag badana loo helaya biyaha goor idinkaad igu bilaabeen moogta saacad sees dhaqankooda saas u yaalaa Waa gartay.
toddoba saac iyo toddoba saac lamada ceelan leenahay oo ceeldheere iyo ceel layraa baraf maha kuleridka toddoba saac iyo toddoba saac loo kala socdaa haddii deebaanu meel gashaa nin xoolaha ma ku ali karaa roobku meel mara ku da'a moogta si fiican beeraha ka falan beero marka saasaan ku dhaqana deyrka dhawaay oo na- naga koobiheed haa
marka intaasaa noogu dhibaato badan biyaha noogu sii dhibaato badan kabixitaankii al-shabaab ee bilo ka hor ceelbaraf hadda waxaa gacanta ku haya ciidanka dowladda iyo macwiisley waxaana ka jira amni la isku hallayn karo sida uu ii sheegay mid ka mid a saraakiisha macwiisley oo aan halkan kula kulmay
wax badanaa isbedele hadda dadka saa arkayso degma meeshaan hadda in looga dhawaaqaan rajayna maalmaha soo socda dadkii diyaargarow degmo iyo dowla jaceylaan ka dareemayna gabdhaha iyo wiilasha waxaa dareemaya shaatiyaal oo calanka hirshabeelle iyo calanka soomaaliya eh mid aan ku qasabna anaka aan qaata dhacna ma jirto dadka waxaa ka dareemaya inay calan jecel u haye ee shabaab qof jecel aysa jirin uu qasbaaya walow afartoo ay jiraan oo hayaraaca oo dadkan soomaalidoo leaaya qada hal maalina siistay waa jiraan laakiin inta badan boqolkii siddeetan iyo siddeed waxaan dhihi karaa dad dowladnimada rabo
dadka deegaanku waxay ii sheegeen inay muhiim tahay inay helaan adeegyada aasaasiga oo uu caafimaadku ugu weyn yahay
waxay u baahan tahay ma sahlanaa karto wax badanay u baahan kartaa maadaama hadda ay isu badan tahay ayada oo iskuulka uu iska furan yahay degmada ay ka furan tahay saldhigga ka furan yahay waxaa waayey wax bili'aadan ma dhergyo laakiin wax badan oo weli ka dhiman way iska jiraysaa ceel waxaa waaye degmada ceelkaana ku yaallo ceelal kaleeto way u baahan tahay waa deegaan dadkiisu ay soo macsalaameeyeen duruufo kala duwan oo aada u adag haddana u heelan nidaam iyo kala dambayn laakiin weli aan helin gacan dowladeed oo dhammaystiran abuukar dayax warbaahinta dalsan deegaanka ceelbaraf shabeellaha dhexe
halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan waa idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana waxaa sii xumaanaya xiriirka u dhexeeya dowladaha turkiga iyo sweden xiriirkan ayaa la sheegay inuu sii xumaaday kadib markii dowladda dalkaasi ay sweden u ogolaatay in ninka isagu sida aadka uga soo horjeeda islamarkaana diinta islaamka markaasi kitaabada qur-aanka ku guba dalka sweden ee maxkamadda dalkaasi u ogolaatay in kitaabada uu gubi karo taa oo islamarkaana uu ku horsameeyo safaaradda dowladda dalkaasi turkiga ay ku leedahay sweden caasimadeeda stockholm dowladda dalkaasi turkiga ayaa u yeeratay safiirkii ka joogay dalkaasi maadaama dowladda dalka turkiga diiday xubinimada joogtada ah in laga siiyo dowladda dalka sweden neto warkii duhurnimo idaacadda dalsan oo nageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talalhel